tobabarkan oo muddo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug kaga socday xubnaha howlwadeennada ee loogu talagelay diiwaangelinta dadweynaha ayaa waxaa soo gabagabeeyay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyadoona howlwadeennadan la baray habka diiwaangelinta dadweynaha iyo sida lagu shaqeeyay qalabka abuukar daahir oo ah madaxa xafiiska guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee galmudug ayaa ugu horreyn la dardaarmay xubnaha guddiga
muddo afar maalmooda oo la baranayay yani shaqada anshaxa iyo nidaamka ay leedahay sida codbixiyaasha loo diiwaangeliyo lamacaamilka qalabka loo isticmaalayo diiwaangelinta waxyaabo badan oo muhiima oo shaqo adag u baahnaay ayay wiilashan iyo gabdhahan soo qabteen waxayna diyaar u yihiin inay hawshaas guddiga doorashooyinka la sii wadaan
dhankiisa cabdulaahi islaadir oo ah guddoomiyaha xubnaha guddiga doorashooyinka ee galmudug ayaa waxa uu ka hadlay shaqooyinka muhiimka ah ee horyaalla howlwadeennadan isagoona sheegay in dhowaan magaalada dhuusamareeb laga bilaabi doono diiwaangelinta dadweynaha codbixiyaasha ah
mustaqbalkii oo aad ka shaqaynaysaan ayaa gacantiina maanta ku jira marka waxaa laydinka rabaa xuquuqaha iyo waxa aad leedihiin ka sokow shuruuc iyo waxaad mari doontaan saxiixiyo iyo dokumentiyaad mari doontaan inaad kaalintiina kasoo dhalaashaan ayaanu rajeeyeynaa taa waa halkaa weeye waxaan rabaa dadweynaha iyo shacbiga dowlad goboleedka galmudug inaan halkan uga diro fariin ah in ay diyaargaroobaan oo u diyaargaroobaan diiwaangelinta codbixiyayaasha qaranka kaalintii ay ku lahaayeen inay inay u diyaargaroobaan diiwaangelintu waxay leedahay waxyaala aas-aasiya oo basic ah oo lagama maarmaan ay tahay qofku marka uu isdiiwaan gelinayo in uu hore usoo qaato oo uu gacanta ku wato waxaa ka mid ah dokumentiyada qaranka iyo dokumentiyada kale ee fadhiya oo dhan ayaa laga rabaa qofka muwaadinka ah inuu la yimaado waxaa ka mid ah qofku inuu basaboor la yimaado qofku inuu la yimaado i d-ga qaranka inuu la yimaado qofku inuu la yimaado kaarka kale ee idiga qaranka ee baasaboorka ku lamaan inuu la yimaado inuu shahaado sugnaan ah sugnaanta iyo iyo iyo dhalashada inuu la yimaado dhammaan dokumentiyada qaranka ee fadhiya ee meel loo raaca leh waxay muhiimad u leeyihiin in qofka muwaadinkaahi uu hore usoo qaato si loo diiwaangeliyo dadka soomaaliyeed qof kasta ee gaaray siddeed iyo toban sano waa inuu helaa fursad uu ku codeeyo iskuna diiwaan geliyo marka meelaha miyiga ah ee aan weli aysan gaarin ee dokumentiyadu gaarin ayaga qudhooda waxaa loo sameeyey nidaam ay ka qayb qaadan doonaan odayaal dhaqameedyada soomaaliyeed oo dadka ka qayb qaadanaya inay goobaha doorashooyinka fadhiyaan oo ay fursad siiyaan qofka caynkaasa ee aan dokumentiga haysan kana soo lugeeyey masaafo intaas oo kilomitr ah in uusan laaban asagoo aan isdiiwaan gelin marka waxaan rabaa dadweynaha galmudug specially kuwa caasimadda dhuusamareeb maanta nagula sugan maalmaha soo socda waxay u diyaargaroobayaan inay isdiiwaangelin buuxda galaan sidaasaa noo balan seminaarkii halkan aad ku qaadateenna halkaas ayuu maanta inoogu xiran yahay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa qorshow yahay inay noqoto magaaladii ugu horreysay ee dowlad goboleeda ee laga bilaabo diiwaangelinta dadweynaha doorashada cod qof iyo cod iyadoona horey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ay ahayd magaalada keliya ilaa haatan laga bilaabay qorshahaas